dowlad fiican oo caadila oo dadka dalka caadilnimo ku dhaqaaya caadilnimo ku dhaqaaya ayaan rabaa ninkii aan ka waayana qorogayga caddaay weli xabadda kama baxsana warku inuu caddaada warku inuu caddaadaa la rabaa warku inuu caddaadaa la rabaa ka yeel dowlad dowladda maanta joogta hal walxaadaan leh hal walxaadaan leh anigu waxaan tegey hadda ka horaa waxaan tegey walow waa warkaas aan xoogaa ma tiraa ma iska dhaafta aan ku jiro waxaan tegey hadda ka hor jabuuti aan tegey doorashadii labada kun ayaan tegey aan ka qayb galay ilaahay amarkiis madaxweynaha jabuuti wuxuu joogay muxuu ahaay maa waxau joogay un ku joogay isagoo raadinaya inuu gogol u dhigo soomaali aniguna waxaan joogay kaahira iyo iyo muxuu ahaa riyaad aan joogay adna waxaan raadinaa in shirweyne qaran la qabto oo soomaaliyeed laguna qabto jabuuti jabuutina lagu qabto dadki waa ila yaabeen oo jabuuti dadki aan u tegey masar iyo iyo iyo iyo sacuudiga waxay dhen waa dowla ambeese haysa waa dowla saasa waa dowla saasa waa dowla saasa sead u dhehaysaa shir soomaali ha qabtaano waxaan ku idhi shirarkii la qaban jiray oo nairobi lagu qaban jiray oo etoobiya lagu qaban jiray oo meel kale laga qabay shir soomaali ma ahayde shir ajnebiyow ahay waxaan rabnaa inaan qabanno shir soomaali aan rabnaa inaan qabanno shir soomaali muxuu yahay shir soomaali waa mid soco kara laba bilood saddex bilood shan bilood soco kara dowladda keliya uu dul qaadan kartana waa jabuuti sidaasaa lagu qabtay jirka iyagaa lacagta bixiyey way garaabsane lacagta iyagaa bixiyey oo lagu qabanayay shirka markaan meesha tegey waxaan u tegey meesha aan tegey iyo saan ugu tala galay wax ka duwanaan ugu tegey wax u duwanaan uga tegey waxaan mar waxaan idhi waaya waxaad u timid maahan meeshaad ma yaallo gogol soomaaliya ma taallo waa muuqataa caliyow ma ka tagtaa waxaan isgarab dhigay marka ma ka tagtaaho ma tagtaaho shirku ma burburaa mase waa iska waxaa sibirka waa liqdaaho wax allaala wixii soomaali uga soo baxaan ha uga soo baxaane shirku ha qabsoomo sibirkii aan qaatay sibirkii aan qaatay ee wax la fiiri karo amba la dhegaysan karo amba la qaadan karo ma ahay shirkaas sibir sibirkii aan qaatay waxaa loo baahanyaa marka dowladda maanta jirta mandeeday leedahay waa afar sano kuwii ka sii horreeyey afar afar sanoay lahaayeen nin walba intii kartidiisu ahayd iyo awooddiisu ahayd oo aqoontiisu ahayd oo meel soo gaarsiiyey ninka maanta haya cabdullaahiyow waa soo dadaashay waxbaad qabatay meel baad joogtaa xuduudiyaad joogtaa waxaad yeeshaa hadday darajo leedahay kursi hadduu darajo leeyahay waa aragtay hadduu jinno lagu kasbadana muddo aad ku kasabto waa joogtay haddaad naar ku kasbadana muddo aad ku kasbato waa joogtay sideerana ninkii xukun uu ordaaya waa nin naar uu ordaaya waay nin xukun uu ordaaya haddaad aragtiin naaruu rabaa ma rabiyo wax kale naaruu rabaa waa farakutiris in farakutiris aa ilaahay ka badbaadiyaa in farakutiris aa ilaahay ka badbaadiyaa waxaan kula talinaynaa doorashadaasu waa inay ku dhacdaa waktigii constitutionka uu sheegay ay dhacday waa inuu ku dhacaa cid yeelaysa cid yeelaysa oo soomaali ah cid soomaali ahoo yeelaysa in dib loo dhigo muxuu ahay shirka doorashada ma jiro haddaad ku qabato waa ku xusmayhaynaa waa ku qadarinaynaa haddaad ku soo naqato waa ku qadarinaynaa haddaad dhacdo waa ku qadarinaynaa madaxweynehayna horaad tahay kursiga waa kaaga kacaynaa laakiin soomaaliya ha ku hogaaminin dagaal sokeeye oo dambo ha ku hogaaminin wasalaamu calaykum